meydka gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee degmada beled xawo ee dowlada federaalka ayaa muddo maalmo ah yeela isbitaal ku yaala magaalada muqdisho cabdifataax nuur mataan oo ah gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee maamulka degmada beled xawo ee gobolka gado ayaa dhowaan ku geeriyooday qarax lagula beegsaday gobolkaasi haddana meydkiisa ayaa muddo maalmo ah yeela isbitaalka degfer ee magaalada muqdisho meydka mas-uulkan la dilay ayaa weli laga dhoofinin magaalada muqdisho taas oo sabab looga dhigay xayiraada saaran dowlamaadyada korneel aadan rufle oo ka tirsan dowlada federaalka ayaa sheegay in mas-uulkan la dilay aanan lagu aasi karin magaalada muqdisho waxa uu sabab ugu dhigay in haddii lagu aaso ay ka cabsi qabaan in xasan sheikh uu qabrigiisa faago shan iyo labaatankii bisha ayuu ku geeriyooday cisbitaal digfeer meydkiisina weli meeshaasu yaallaa ko cunaqabatayntii duulimaadyada cadaawadu ay ku salaysnayd ee ka jirtay gobolka gado garoonkii degmada doolow deegaamada daawo la yidhaha baled xaawo doolow luuq gobolada n f d iyo soomaali galbeed bagaloon u ahaa madaxtooyada soomaaliya wuu xiran yahay muddo laba bilood ku dhow cillo kale oo soomaaliya kusoo cusboonaatay cabsideedna waa jirtaa sida soomaaliya ay la wada socotana dowladii soomaaliyeed mayd kasta oo meel dowladeed ama goof lagu aasaba lafihiisa waa lala baxayaa cabsi naga hayso haddii dalkiisii hooyo weeye caasimada lagu aaso in lafihiisa la bixiyo in dhulkiisa meelaan la faqanaynin lagu aasaan dadku jeclaysteen xabaashii la geliyana inuusan ku badbaadayno lafihiisa lala baxay ayaa noo soo baxday garoon laga soo duuniyo iyo meel laga soo dejiyana waa lala aya mana aha mas-uulkii ugu horreeyey ee lagu dilay degmada beled xaawo ee gobolka gado